kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya caasho cuud iyo ismaaciil farjar
waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo mar kale aan halkan idinka soo jeedinayno caasha waa tahay ismaaciilow waxaa igu soo dhacdaa qaar ka mida barnaamijyada aan ka dhegaysto idaacadaha localka ama idaacadaha gudaha laga leeyahay dalkan maraykanka communitynua barnaamij baa qof lagu yaqaanaa qofkiibaa vacation iska galaya oo fasaxbuu tegaya qofka la leeyahay maanta waxaan fadhiyaa miiskii heblaayo oo fasax ku maqan marka maanta toddobaadkan iyo kii horeba waxaad fadhidaa marka kursigii iyo miiskii ibraahim daandurey oo soo ciidaysanaya marka waxaad de toddobaadkii hore haddaad u sheegtay ha toddobaadkan dadku waa la sixistaa waa garta waxay isleeyihiin kursiga siduu ula wareegaa muxuu la soo taaganya mise waa kursi banaan ma cid baad daynaysa cashay
su-aashaa su-aashaasaa ummadda dad badan oo dhegaysanaya malaha ku taagnayd waa tahay waraaqaha bal aan bilowno hay noo soo direen dadka barnaamijkan ku xiran waa dhegeystayaasheena qaaliga masoo qabtaa mise dhinacagan ku bilownaa bal haddaad adigu saa marka hore usoo qabatay waa tahay mid qurux badan oo aad u gaaban ayaan markiiba daf soo iri bal aan fiiriya ayaa soo qoray waxaa ugu horeeya qofkii soo qorayba safiya nuux sheekh iyo maxamed cabdi ilig agaasimaha telefishinka hon cable t v iyo farxaan xaaji cali waa milkiilaha telefishinka isna hon cable t v iyo dhammaan shaqaalaha telefishinkaasi sida mawliid ceero cali maano axmed cabdi siciid ayaan cabdulaahi cali iyo sharmaarke cabdi cabdulaahi iyo dhammaan shaqaalaha kale ee telefishinka hon cable t v dhammaantoodna waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayeen baa la yidhi oy ka hambalyeynayaan meherka boqoradda baa la yidhi oo haa oo nimco cumar maxamed samriye asxaabtay ka mid tahay soo maa hon cable t v saan qiyaasay asxaabta weliba barnaamijka fankii sugaanta ayay daadihiisaayoo dee waa aad baa loogu yaqaana v o a na mar bay la shaqayn jirtay waa garta nimco samriye aad baan garanayaa iyo sidoo kale boqorka baa la yidhi xuseen guuleed jaamac afgaab waa tahay waxa meherkadu ka dhacay magaalada hargeysa waxa ay dhammaantood u rajaynayaan nimco samriye iyo xuseen guuleed in meherkooda uu ilaahay ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayiyo ubadka wanaagsana lagu kala helo wiil iyo caanan gabar iyo caanana waan ugu duceynayna haddaanu nahay bahda v o a gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashaada horta waxma salaanta markaan doono haye barnaamijka weli adigoo ku jira miyaan waraaq hambalyaa lagugu soo darin waa taasiba waxaan maqli jiray weligaad daooca ma kuqaninta afkaba ma iga qaada
haye ya afkaba afkaba ma iga qaadaaba waxaan ku keenay waraaq hambalyo ah ayaa halkan magacaygan oo ku dhex arkay xasan sareebaan dhuxul laab saalax oo isagu v o a lasoo hadlaya isaguna wuxuu sheegay inuu hambalyo dirayo marka wuxuu yidhi magaca kooxdaydan oo ku hadlaya xidigaha xasan daahir ismaaciil weersame sahre ciidla nuur cabdixakiin maxamuud shirwac barkhad maxamuud kaariye sadaam maxamed axmed iyo asxaab kale dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa nimco cumar maxamed samriye iyo xuseen guuleed afgaab oo muhirkoodu ka dhacay magaalada hargeysa mararka qaar marka nala durayo bahda saxaafadda waxaa la yidhahdaa mataqaanaa haye haddii dhankooda lasoo galo haye hawadoo dhan baa laga dareemaa M- m- ma marka meinaga keliya maya waa bahda because waa bahda marka la leeyahay saxaafadda ku jirta haddii Haye.
maanta ismaaciil ay ay gabari naga soo doonato haye hawadoo dhan ummadda soomaalida meelay joogto dhan baana dareemaysa in anagoo dhan xamaasadaysan nahay ha marka laakiin caashe midna ku darso Ay.
qolo waliba fanaaniintu waa la mid oo heeso badan bay u qaadaan haddii inan fanaanada lasoo doono Een, cid walba ma garanaysaa bah waliba een, way isgarabsataa halka ay tabarteedu la gaarto saas weeye oo aad tahay marka bal heesna u raaci haddii aad heesaa igu soo riixday een, heestii qabow weynaynu qaadna oo caashiqna uu ka dhadhamayo iyo ducaba hees degan hees degan waa garta cabdirasaaq anshax iyo hees dejiye la yidhaahdo ayaan ku qabanay waa taa noola dhegeysan
waaw heestaas ee, dejiye duca badan baa ku dhex jirta caashay ee uu qaado fanaanka cabdirasaaq anshax welibana wiil wariye ah baa heestan sameeyey oo sidiiq maxamed burmad la yidhaahdo marka waa hees aada duco ah waa garta waxaan filayaa inay si weyn uga heli doonaan guud ahaan dadka dhegaysanaya barnaamijkan hambalyada iyo heesaha dhinaca waraaqaha mar kale haddaanu jaleecno waxaa halkan tahaniyada aroos aan uga diraynaa baa layidhi lamaanaha isdoortay ee kale ah cabdi waa axmed cabdi hodan xaashi xuseen iyo faadumo maxamuud xursi arooskoodu uu ka dhacay degmada burjinleh gobolka nugaal baa layidhi ee dalka soomaaliya dadka dirayna waxay kale yihiin hooyo khadiijo maxamed barre aabe cabdihodan xaashi xuseen iyo maxamed cabdihodan xaashi iyo kowthar cabdihodan iyo nuurudiin cabdihodan iyo cabdisalaan muuse calimaad iyo sidoo kale asad burleeg baa la yidhi iyo cabdi maxamed cabdi iyo gaashaan cali ciidey iyo ugu dambayntii axmed cabdulqaadir aw faarax iyo dhammaan reer xaashi xuseen iyo reer maxamed barre waxay leeyihiin guurkii lagu nasto ee lagu nagaado wiil iyo caano gabar iyo caanana lagu kala helo ayaan ugu ducaynaynaa annaguna waxaan leenahay aamiin waraaq kale oo gacanteeda ku jirta oo hambalyo ah haddaan sii raaciyo waxa waa hambalyo meher waxaan hambalyo meher hawada u maraynayna ayaa lagu soo bilaabay annagoo kale ah maxamed siciid ducaale cabdirashiid maxamed siciid xasan ducaale maxamed cali xaaji cabdi ducaale xildhibaan muuse xaaji cabdi ducaale ibraahim xaaji cabdi ducaale cismaan maxamuud xaaji cabdi iyo xaaskiisa sacdiye yuusuf ducaale iyo dhammaan reer ducaale oo waxay dadkaasi hambalyo u dirayaan cabdifataax saleebaan daroor iyo saado cali xaaji cabdi ducaale oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa ducadana waa caasha meherka hargeysa ka dhacay waxaa la yidhi caasha ka soo duceyso caasha ducada baryahan baa lagu soo leexinayay ducadeedii caankeed baan ugu duceynayaa meherkii uu ku xigo arooska loo aayo ubadka wanaagsanna lagu kala helo kuwii dalkooda dadkooda iyo diintooda anfacna noqda ayaan ugu duceynaynaa aamiin aamiin haddii dhinaca waraaqaha agtayda dhooban aan mid kasoo qabto mar kale waxa ay warqadani ka timid aabe cumar ibraahim iyo carruurtiisa aabe xasan ibraahim iyo carruurtiisa aabe amiin ibraahim iyo carruurtiisa iyo sidoo kale hooyo xaliimo cabdiraxmaan iyo carruurteeda ida faadumo sheekh cali iyo carruurteeda hooyo xabiibo macalin iyo carruurteeda iyo ida maryan macalin amiin iyo carruurteeda iyo jamiilo xuseen ibraahim iyo carruurteeda luul xuseen ibraahim iyo carruurteeda maxamed cumar ibraahim iyo carruurtiisa iyo aabe abshir aadan ibraahim iyo carruurtiisa iyo isxaaq aadan ibraahim iyo carruurtiisa iyo cali maxamed cabdi iyo carruurtiisa iyo cabdiraxmaan cumar ibraahim iyo ugu dambayntii aadan maxamed ibraahim dhammaan dadkani waxa ay joogaan waa la yidhi dalka iyo dibadda waxaanay hambaliyo u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen cali cumar ibraahim iyo xaaskiisa asmo abshir aadan ibraahim arooskoodu ka dhacay magaalada garoowe taariikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii bishan julaay ee sanadkan waxaana aan leenahay bay idhaahdeen alle ha ka dhigo arooskii lagu nasto ee lagu nagaado kalana hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin aamiin bal inta aynan waraaqda xigta u gelin caashay xaddigiisayaasha usoo qaban lahayd heesta xigta
ma dhinaca banaadirigaad jeclaan lahayd toddobaadkan agteeda heesaa dhooban makuu banaadirigan ku geeyaa ma heesihii horaan ku geeyaa ee dhuuxa iyo lafaha ahaa dhinacaad rabta bal ii sheeg bal banaadiriga bay noo kicin waa gartay horta heesaha banaadiriga ismaaciil waxma kaaga bilaaban yihiin wallaahi waan dhegeystaa laxankoodan ka yar helaa ma ahaane aada ereyada iskuma wacni sida maaragtay jilicsan ee hindi hindiga dhuux iyo lafaha ah saas wey waqtigu maware weliga ogaaw nimbawaayihiisa intaasaan ka xusuustaa
intaasaa inaga filanba wareerka waktigaa keenay wareerka waktigaa keenay waayo waayo waa hees ka mid ahayd ruwaayad aad u caan baxday oo muddo dhanna ka socotay magaalada muqdisho oo lagu magacaabo kibirkii beertaa karfan saaray jacaylka waaw waaw waa waa hees aad bay aada usoo xushe marka waa ruwaayad aad looga daba dhacay ahayd heesihii ku jiray ayay ka mid tahay heestani waa tahay wareerka waktigaa keenay waxaad moodaa soomaalida hadalka u fududa markay wax soo dhifanayaan iyo markay duruufaha ku jiraan qaar marxaladaha lagu jiro kelmad u dhigantoo kooban wareerka waktigaa keenay meel loo dhaafo male waxaad moodaa dee soomaalidu waa hal abuurka aad bay uga horreeya aad iyo aad.
waxyaabaana dunida dad badan ay ku jantaan oo af soomaaliga xitaa marka mahmaahaa marka dee afaf kale loo tarjumo waa garata aad baa dadka kale ula- u- usoo uga helaan oo usoo dhaweeya waa aftahaniin marka aftahan weye Wareer.
afmaal afmaal wareerka waktigaa keenay uu yidhi waa tahay intaasi aanu ku dhaafno dhinaca waraaqaha bal dhinacaaga noo bilow markaan ismaaciil cashay bal waraaq halkan gacanteeda ku jirta haddii aan ku bilaaban annagoo kale ah baa lagu bilaabay waraaqdan gacanteeda haatan ku jirta cabdirashiid xaaji cabdi iyo hooyo sahre maxamed nuur shams xa- cabdirashiid xaaji cabdi injineer saalax cabdirashiid xaaji cabdi cali cabdirashiid xaaji cabdi saynab cabdirashiid xaaji cabdi naseexa cabdirashiid xaaji cabdi xaliimo cabdirashiid xaaji cabdi zaamiye cabdirashiid xaaji cabdi maryan maxamed cabdirashiid faa'ise maxamed cabdirashiid ismahaan maxamed cabdirashiid cabdirashiid maxamed cabdirashiid eedo xaawo xaaji cabdi adeer maxamuud xaaji cabdi iyo dad kale dhammaantood oo kala jooga boosaaso qardho garowe muqdisho iyo dubay waxay hambalyo dhalasho halkan uga dirayaan aabe maxamed cabdirashiid xaaji cabdiraxmaan oo ku magac dheer tuube iyo hooyo khadra maxamed jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada qardho bishii lixaad markay ahayd sideed iyo labaatan sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey baa layidhi cabdirashiid ama cabdiraxmaan aan idhaahdee maxamed cabdirashiid waxaana leenahay noqo wiilkii anfaca waddankiisa iyo diintiisa aamiin ilaa ducadii dib la soo raastay aniguna amiinta kalean ku daray yaha midba ma dhina laakiin mid dheeriya haddii waxaa la yidhaha timaada meel lagu ducaysanayo waa lagu leexdaa ducadaas qayb baa laga qaataa marka aamiintana waa lagu daraa waa tahay warqadanna waxay ka timid aabo maxamuud cabdinuur cabdi iyo hooyo safiyo daahir cabdulle iyo sacdiye maxamuud cabdinuur iyo nuur maxamuud cabdinuur wuxuu ku magac dheer yahay kajeesh iyo maxamed maxamuud cabdinuur iyo hodan nuur maxamuud ayaan cumar wehliye axmed isxaaq aadan cabdikhaaliq maxamuud ibraahim ilkacase iyo sacdiye maxamuud waa sacdiye habi iyo sidoo kale aadan mukhtaar cayshe aadan mukhtaar miski aadan mukhtaar iyo maxamuud maxamed sheekh wuxuu ku magac dheer yahay waa maxamuud lafageri dhammaan reer maxamuud cabdinuur iyo reer aadan mukhtaar iyo reer nuur maxamuud waxay hambalyo kaliya laaba u dirayaan arooska caaisha maxamuud cabdinuur iyo cabdulaahi aadan axmed oo arooskoodu ka dhacay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari dalka kenya taariikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii bishan julaay ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka oo maalintii arbacada aqalgalkoodu waxay leeyihiin aqalgalkooduna wuxuu ka dhacay baa la yidhi magaalada dolow etoobiya ducada waa xaggiina waa tahay iyagoo kala fog ayaa waa duruufo baryahanba lagu jiray saas weeye oo weli baan usoo joognay haa tahay waxaan u rajaynaynaa meherkooda in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo haddii aan sida siyaasiyiinta u duceeyey maxaa dhacaya maanta haye haye bal bal bal aan ku egno sida siyaasiyiinta haddaan u duceeyey haye ama aan u hadlo haddaan siyaasaday haye arooskaasi ujeedadii lahaa mid kii laga gaaro dayraada siyaasiyiintun baa le horta maya markay leeyihiin shirkaasi ujeedooyinkii laga lahaa waa laga gaaray haye
marka laguma sheegay ujeedooyinka laga lahaa maxay ahaayeen haye nin baa hadda kahor waa cali rbis waxaan malaynayaa inuu ahaa madaxweyne ma xasuus nin baa hadda kahor waxaan maqlay sheeko ah soomaalida xaggee wax u marayaan wallahi halkii ay wax dhigata bay u marayaan haye macnaha waa hadal sarbeeban waa hadal sarbeeban marka ameerikaasi waxaan u rajaynaynaa mid lagu gaaro ujeedadii laga lahaa waa guri waara oo raaxa leh iyo owlaad baari ayaan ugu ducaynaynaa waxaan se filayaa dee guurka ama guriga dhismaya in la garanayo natiijadiisa iyo ujeedada laga leeyahay iyo ujeedada laga leeyahay waa in reer dhismo ubad khayr qabo oo wanaagsan reerkaasi uu bilaalo kii lagu soo hirto martidu ay isdhaadhaafto saas weeye kaasaa ugu barako badan haddaan waraaq kale oo gacanteyda ku jirto hambalyo mehera aan soo qabto waa hooyo ugaasoo cumar xasan aabe cumar maxamed samriye ismahaan cumar maxamed samriye iyo odaygeeda sicid kartuun kadaafi iyo xaaskiisa dhammaan ilmo samriye iyo weliba qa- eh, qamar cumar iyo carruurteeda deeqa cumar iyo carruurteeda nimco carab askar iyo carruurteeda safiya xaaji maxamuud iyo carruurteeda muna maxamuud hooyo siraad axmed cige siciid maxamed cumar kadaafi dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan meherka boqorka iyo boqoradda nimco cumar maxamed samriye iyo xuseen guuleed jaamac oo ku magac dheer afgaab oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa oo tahay ah, waxaan leenahay nimco samriye iyo xaajigeeda waxaan ugu ra- u rajaynaynaa uguna ducaynaynaa in meherkooda uu ilaahay k- uu ka dhigo midkii waara aqalgal wanaagsan ubad wanaagsan sidaan horeba u sheegay guri ay martidu isdhaadhaafto horta caasha cuday hay caasha cud maxaa lagu bixiyey waa sheeko dheer yaa ka dhammaan kara maanta oo dhan bal dad badan ba isweydiiyeen su-aasha haddaad ka jawaabtid
waa halkii seenabciga halkaa hamzan saara way tiradaa markay markaysan rabin ay saaraha qaar ka jawaabto aye waa tahay marka marka magacaas iyo wixii la iigu bixiyey maalintan mas-uul sare noqdo haye baan iibsanayaa waxaa kaloo jirta dee lacag waxaan baan kala baxaya waxaan saa ku keenay een, waraaqo badan baan arkaa oo ducada casho loo soo yarriixo Ay, marka marka waxaan marka waxaan waxaas tiri cuudkaasa malaa wax ku leh cuudkaas iyo ducada waxba ka dhexeeyaan
waa tahay balaasta xigta ma soo qabta mase soo qabanaysaa ismaaciilo bal een, haddaan inoo soo qabto oo hees waxaa soo hadal qaadaysay seenab ciga aad iyo aad bal hees ay seenab ciga iyo axmed cali cigaal iyo fanaan kale ay wada qaadaan oo welibana heesii hore ah waxaan u malaynayaa fanaanka saddexaad inuu yahay faarax guuleed samatar wakaa afka gacan lagu qaday Hay, marka dhambaalwade ayaa heestaas la yidhaha waa tahay ma dhegeystayaashan xasuutaa heesta heestaa waxaan ogahay inay tahay hees aad isugu dhacaysa music dabacsan leh dhuuxa iyo lafaha heesahan idhaahno haye ee dadka qaboojiya ee degan ee xataa masaska meelaha ku jira ay kusoo yaacaan horta ma maqashay in eh, la yidhi maska aad buu uga helaa musiga saas weeye oo meelaha weliba kabanka uu ka baxo uu ka agdhow yahay baa la yidhahdaa sheekaan ku maqla laakiin weli ma xaqiijin weliba nooca cuudka marka la noocii cuudka loo odhan jiray haye kii magaciga sit waa tahay bal aanu dhegaystayaasha u kala baxno heestaasi ay wada jirka ugu luuqeynayaan zaynab cige wanaagga axmed cali cigaal iyo faarax guud
laba wacdi laga dhigay axadina dhaar sugu maray oo badaqaadaadirna ay kala dhexyaalaan waxa been ku dhaawacay beedo iyo qarceryaal ugu dhumanayo dhudhulan ka baqaya laba wacdi laga dhigay axadina dhaar isugu maray oo badaqaadaadirna ay kala dhexyaalaan waxa been ku dhaawacay beedo iyo qarceeryaal ugu dhumanayo dhudhulan ka baqaya idinka dhawaaqyada dhulko idin xidhiidhiso dhaca
dhaqanka arkago dhaalaha jacaylkacalkaagu kuma dhigo cadowgaagu kaa dhimay maxadsani dhambaalwada toban qalbaadeed dibice beertii labo dibice beertii labo hadadeena lowdo warwarku dhammaado oy dhaawacaado halis waxay hadadeena lowdo warwarku dhammaado oy dhaawacaado halis yahay abadigin waraaqe qalabkaan ku dhaate dhulka loogu talagalay beereeyihiiba u dhiibayaaho beereeyihiiba u dhiibayaaho hawaqaaga gaarsi madolba madolba
waa waa waa dhambaalwade seenab ciga iyo axmed cali cigaal iyo faarax daynu heesta ay ku wada luqeynayeen maxaa kaaga baxaashay horaan carabka ku dhuftay waa hees dabacsan oo aada u wanaagsan dad fara badanna barnaamijkan dhagahooda kusoo jiidi doonta san qiyaasayo waan gartay waraaqda xigida maadaa soo qaban mise anaa inoo soo qabto bal dhinacaaga marka waraaqda koowaad haddaan soo qabto waxa lagu bilaabay waxaan salaamaynaa bahda v o a assalaamu calaykum baa layidhi wacalaykum assalaam waa kaa qaadnay gaar ahaan waxaa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ayaa si gaara loo soo salaamay lama carabaabin waan kaa qaadna ayaan leenahay marka waraaqdan waxay ka timi ayaa lagu bilaabay magaalada boorama marka dadka dirayaana waxay kala yihiin nasrokiin jacfar iyo cabdicasiis jacfar bashiir iyo siciid jacfar bashiir iyo hindo dhaqane iyo dejiye sheekh iyo nafaxaad ereygaas aad baan eh, nafaxaad waa magacyada cusub baan filaya nafaxaad sheekh iyo maryan sheekh iyo aamino sheekh iyo zahra cadeey iyo maryan cabdi iyo mukhtaar kala fure saas dabcan say usoo qorteen dhegeystayaasha ayaynu waraaqaa ugu akriyaynaa iyo weliba balaag dhagaxley dadkaasi waxay hambaliyo eh, waa magacyo kala duwan oo halkan ku qoran iyo weliba faysal isxaaq oo ku magac dheer faysal Ja- jabaati dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan bashiir jacfar bashiir iyo afadiisa quraysho cabdi xasan oo gabadh ugu dhalatay magaalada boorame xarunta gobolka awdal gabadhaas waxaa loo bixiyey ayaa layidhi bushro bashiir jacfar ducadana waa v o a soomaali baa lasoo raaciyey xitaa haatan waa la baahiyey marka aday kula taallaa waxaan leenahay inantaas ku dhalatay magaalada boorama soo barbaar oo noqo tii dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aniguna amiin ayaan u raacinayaa mid ka mid a waraaqaha gacanteeda ugu dambeeya haddaan soo qabto waa tahaniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeeya mukhtaar maxamed catoosh oo wariyaha iyaga magaalada baydhabo iyo aadan daahir cabdi diyeshe iyo hooyo xasno axmed hurgufi iyo sahro maxamuud calasow xaliimo maxamuud calasow khadiijo maxamuud calasow baarliin maxamuud calasow iyo dahabo maxamuud calasow iyo ruqiye maxamuud calasow iyo maryan maxamuud calasow iyo maxamed axmed maxamed xaaji deexe dhammaan asxaabtaasi oo kala jooga wadanka waa wadamada britain maraykanka sacuudi arabiya iyo soomaaliya waxay tahani dhalasho oo qiimo badan baa la yidhi u dirayaan aabe ciise maxamuud calasow iyo hooyo hibaaq maxamuud lugayare oo shan iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay juun ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka ay gabari ugu dhalatay magaalada ottawa ee dalka canada waxaana leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamin haddaynu gebagabadii barnaamijkan joognaa mar dhowidna waxaad sheegaysa heese hore heese dambe ee waxbaad sheegsheegayso banaadirigan marka hore xushay bal haatan maxaad noo haysaa
ma heesihii horaan sheegay way kaaga dhegan tahay mise kuwii banaadirigan oad maqashay mise dee waxaan isleeyahay bal heesaha horey hayso ha bal la eeg marka inaad la dhacday in kale bal anagiyo marka qiyaasta marka qiyaastaanu kaa soo qaadaynaa dhegaystayaasha annagiyo dhegeystayaashuba halkaasay nagala socdaane bal waxay u yar dheg taagi doonaan caashi heesaha heesa soo socotay ay soo qabato haddii ay gabar ku tiraahdo hog haddii aad ku dhacayso anunba kaaga horeyne hadday gabar ku tiraahdo maxaad dareemi lahayd maxaa samayn lahayd de macnaha waa waa waa tilmaan dee sawirkeeda leh aye macnaha waxa weye meel walba kula jooga aye xataa haddii aad dee meel shisho tagto a waan kaaga sii horreeya
waa tahay gabagabada barnaamijkan usoo noqono heestaasi ay ku wada luqeynayaan labada fanaan xasan aadan samater iyo fanaanada zaynab xaaji cali baxsan ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo intaynu toddobaadka xiga ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
البهيناك يا علي حلبولا حاليك هي والنبورة وغيديك حلبولا حاليك هي والنبورة وغيديك عالكي كاتشبين بار أنا في البيت وغيرك عالكي كاتشبين بار أنا في البيت وغيرك kalahari mayne uguso uguso kalahari mayne waxuso hadalkaygana qabso kalahari mayne uguso uguso kalahari mayne waxuso hadalkaygana qabso
Thank you.
Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Naftu haddayga haadu. Ilka horta laykiyo, hoga qabal maaye haysu. Ilka horta laykiyo, hoga qabal maaye haysu. qabriga ha igu halayne akhira layska helay qabriga ha igu halayne akhira layska helay kala harimayne ugubso ugubso kala harimayne waxubso hadalkaygana qabso kala harimayne ugubso ugubso kala harimayne waxubso hadalkaygana qabso